لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku jirnay oon dhexda kaga jirnay baabkii naqd lkacbati wa binaa'iha baabkii ama baabu naqd lkacbati wa binaa'iha bal kacbada wixii kuba tacalluqsanaa iyo rasuulka ilaahay wixii uu doonaya uu kuba hamiyey laakiin isagoo eegaya mafsadada ka hadmi karta uu isagaba daayey bal umuurahaasaan kuba jirnay dii baana inoo socoto kolley xadiid baan dhexda kaga jirnay وحول المصنف رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زايدة قال أخبرني ابن أبي سليمان عن عضاء قال أنه قال سند وادتني أن سأرك جرني وندد وضع علماء النادي بن السري ومن زاهدنا أها عابدنا أها حتى كتبت استيقار الثقنا أو النسوق عليهم بس كتاب كيز الزهد وكله بن أبي زائدة ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ابن أبي سليمان وعبد الملك بن أبي سليمان هبنا الويد بن سوهيني أبي سليمان كان ميسرة عضاء بن أبي رواح قال وحول التابع ويني لما احترق البيت بيت مركو قبتي زمن يزيد بن معاوية زمن كي يزيد بن معاوية ووقتي ويسوها أمير كبود hazaha markii ay kacbada ku soo duuleen ahlu shaam iyo reer shaam fa kaana uu ahaaday min amrihi amarkii beydka maa kaana wixii ahaadee wixii dhacay ay dhaceen ayuu tarakahu ibnu zubayr ay taraka albeyta weeye waa ka tegay ibnu zubayr ina zubayr laxoogaa yarun baan intan si aan arrintan uu tilmaamayo ee halkan kooban aan waxuga yar ogaano uun baan in yar dee qisadu say ahayd umaan sheegayna laakiin kuma dheeraanayno mana wada dhex galayno ee waa bal arrintan lafdiga xadiidka inooguma timi iyadoo mujmal ah ayaa si ay uba dhacday baan baan yar tilmaamaynaa kolleyna dee kutubta taariikhduna waa muhim ah oo way deadhigtaa xafnu xajar fatxulbaarina allah ka raalli ahaadee kolley markuu axaadiisan hayo isagoo hagaag u soo talkhiisinaya waaba dhigtaa kolley dee halkanna ha noqota xaj adugu tafsiir markuu joogana waa soo arooriyaay marka arrinku wuxuu ahaa markii adigu mucaawiya dhintay ayaa waxaa lala mubaayacooday oo isaga weliba intuu noolaana malaa beecadiisu way sii bilaabantee yaziid ibnu mucaawiya laakiin dad baa jiray aan isagu beecadaas aan la mubaayacoon oo dee ibnu zubayriyo ay kaba mid ahaayeen adigu arrinku waa socday muddo saddex iyo lixdankii hijirada iyadoo malaa nimankii waxa weeyaan reer madiinana khaasatan iyo ay daacadiisii kaba baxeenba oo qoladii reer bani umayana laba saari baa ciidan uu soo diray madiine uu soo diray ibnu zubayrna markaa makuu joogay oo isaguna baycada ma gelin markii madiina nin muslim ibnu cuqba la yidhaaho ayaa watay oo salafku ay kaba cabiri jireen musrif ibnu cuqba musrif ay kuba idlaaqi jireen madiine markay soo gaadheen dagaal ama xaro la odhanayay baa dhacay dad aada u badan oo ansaar iyo keyrkoodaba waa lagu dilay markii dambena ciidanku magaaladii uu galay oo kollay dhib weyn baa dhacday dabadeed ayaa wuxuu u soo baxay ciidankaasi xaggii maka ibnu zubayr baana joogay markaa maka waxaa dhacday markaas intii adigu malaa waxaa dhintay ninkii muslim ibnu cuqbe ciidankaa watay oo nin xusein ibnu numayr laydhaha sukuuni ayaa halkiisii galay oo amiirkii ciidankaa iyo qaa'idkiisii noqday markaa waxay bilaabeen inay maka ibnu zubayr ku xisaariyaan ama ku go-doomiyaan kollayda arrinkiina waa sii adkaaday oo dagaalla ayaa dhacay dagaalladaasna waxaa dhacayba inay dee isticmaaleen xataa waxyaalaha markaa ah kollay aan iyaga bilaada aada loogaba isticmaali jirinoo waxaan ay manjaniiq waa aalad weyn oo dhagxaan waaweyn iyo lagu tuuri jiray oo dee ama xusuunta iyo waxaa loo adeegsan jiray taasi ayaa deeto waxa ka soo gaadhay oo iyadoy kolkol raacin jireen dhagxaantaas waxyaalo dee intay khiraq iyo waxyaalo gumi kara lagu guro nafta iyo waxyaalahaasna dee ay bahashiba noqotay wax ololaysa aduu bal kacbadii iyo khiyaam hareeraheeda aydii wixii kollay dhibba weyn baa soo gaadho kacbadii baa darar weyn uu soo gaadhay arrintaa uu kaba soo gaadhay bal waana in dee taas oo kale dhib weyn ba adigu dhacday kacbadii iyo taa kaba soo gaadhay waxaana dee kollay riwaayaadka qaarkood ku soo arooray meelaha iyadoo dee khiyaam kaba dhoweydiya malaainta dabqabsaday ilaa kacbadii inay gaadhay oo adigu bal kacbadii aad bay u nuglaatay ama aad bay u daciiftay ho ibnu numayrin bi'sa maa tawallaa axraqa almaqaama waalmusalla iyo abuu iyagana rajasyo dee aad u faalxunaya bay kaba soo naqlinayeen mase waxay kuba faanayaan waxa ay samaynayaan ciidankaa reer shaam kaba yimid adigu iyadoo xaaladu taa tahay ayaa waxaa dhintay yaziid ibnu mucaawiya ayaa dhintay waana saddexiyo lixdanka afar iyo lixankii jirada kale markaas noqonaysa afar iyo lixankii jirada waa bilihii ugu horreeyey ayaa ribicilowar taqriiban meelahaas bay ahayd yaziid baa dhintay markay dee ciidankii maqleen reer shaam ee xisaarinaya dhulka in yaziid dhintay ayay halkii xisaarkii furmay iyagina way laabmeen laamankoodaa dabadeed baa ibnu zubayr kollay dad badani ay la mubaayacoono isagii dee amiirnimo ama amiir almu'miniin lagula mubaayacooday beecadiisiina waxaa galay xijaaz oo dhan iyo ciraaq iyo khuraasaan iyo shaam iyo adigu dalalka yeman iyo dalalka badankoodii waxaan shaam ahayn bal taas bay noqotay marka waxaa dhacay arrimahan deeta uu imaka inoo soo socda iyo beydkiiyo wixii kuba tacalluqsanaa xagga siduu u dhisaye bal arrinkaas baa kaba horreeyey oo isagii markaa arrinkii wuxuu noqdayba dadka badankoodii inay ibnu zubayr ay la mubaayacoodeen ama ay daacadiisii hoos yimaadeen shaamna markii yaziid dhintay kollay marwan ibnulxakam oo cabdimelik iyo aabihii ahaa ayaa arrinkii isagu la wareegay oo markaasaa nin kale oo daxaaq la odhanayo malaa doonaya ibnu zubayr iyo inuu beecada uga qaadano waa la dilay oo adugu arrintii shaam iyaga gacanta ku dhigay ay muddo dabadeed iyadoon sanadaa laga bixina masar bay qabsadeen qolada reer bani umayaamo marwan iyo shan iyo lixankii markii lasoo gaadhayna waxaa dhintay marwan ibnulxakamo waxaa meeshii la wareegay cabdimelik ibnu marwan cabdimelik ibnu marwan iyo ibnu zubayr ma markaa noqotay dee arrintii sii socotay ilaa ibnu zubayr saddexiyo toddobaatankii laga dilayey arrinkuna markaa dambe dhowr iyo toban sadood dabadeedna waa sii noolaa isagoo mamaaligtii oo dhan iyo dhulkii waxa weeyaan ay gacantiisa ay kuba sugan yihiin oo cid munaasica aanu lahaynoo dee markii dambena waa tii inamadiisi iyo nasrigiisuuna ay sii hayeen ilaa cabaasiyiintu ay kalaba wareegayeen bal arrinku taas buu ahaayo horta in waqcadan iyo dagaalkani suu u dhacayo waxyaalahan khaswadan uu sheegaya waa taas markaa xusein ibnu numayr uu watay iyadoo muslim ibnu cuqba laakiin madiine dabadeed uu dhintay ninkii markii hore xaggaa kaba soo baxay bal adigu waa iyadoo khulaaso kooban weeye haddaba beydkiiyo wixii ku tacalluqsanaa unbaa waxa ina khuseynaya ah arrinta sidii bal markaa dhiskii beydka iyo si lagaba yeelayo waa kan haddaba wuxuu yihi fakaana min amrihi amarkiisii waa amrigii beydka waxa ahaaday uu ahaaday maa kaana ayuu tarakahu ka tegay ibnu zubayri ibnu zubayr oo haddii ay rabiic ahayd xajkiina weli ma dhoweynba ee dadkii makaye intaa joogday mooyaa dadkii kale muslimiinta ahaa wakhtiga mawsimkunbaa la ysugu imanayay beydka wixii gaadhayna war mooyaane aragtimay jirin markaa ibnu zubayr muu taataaban beydkii isagoo sidii ayuu daayey oo aad dee waxa weeyaan u jilacay oo xataa dhagxaantiisa ay kala daadanayso oo bal taas buu daayey wuxuu u daayeyna waa arrintan horta bal dadku inay isugu yimaadaan waxa la sameeyey ay nimankaasi sameeyey arkaan si halkaa kolley isagaba dee jaanib siyaasadeedna waa jirtay dadkii si uu u abaabulo uu kiciyo nimankaa dee markay arkaan wixii ay sameeyeen dadka ay u nacaan oy ugaba jeestaan taas baa qaradku uu ahaa taraka ibnu zubayr xataa qadima naasu ilaa ay dadka yimaadeen almawsima markaa waa bilo ayuu daayey ee rabiicu haaniba haddaan kaba soo qaadna ilaa mawsimkii laysugu imanayay waa bilihii xajka uun ayuu iska daayey ilaa ay dadku mawsimkii iyo waqtigii xajka ay yimaadeen muxuu doonayay yuriidu wuxuu doonayay markaa ibnu zubayr an yujari'ahum waa dadka inuu ku dhiiriyo calaa ahli shaami reer shaam oo dee waa markay waxaan ay beydkii iyo kacbadii ay waxaweyaan qibladii muslimiintaba ahayd ee haybada weyn agtooda ku lahayd waxay la dhaceen iyo waxay ku sameeyeen iyo say u galeen ay arkaan dadka ay nacaan ay ku dhiiradaanoo bal taas buu isagii doonayay marka yujaricahum ay yushajicahum calaa qitaalin biidhaari qubxi ficaalihim inuu ku dhiiriyo bal dadka nimankaa in lala dagaalamo laga hor jeesto ee marka uu muujiyay dadku arkaan ficilkoodan xun bal taasi waa dabdi yujaricahum aw yuxaribahum tanna waa dabdi kale oo laftigan baa yujaricahumna waatay inta badan kuma dabdiyaan ama waxa dabdiga mashhuurkaa weeye yujaribahumna barhkood ruwaadda muslimi way kuma dabdiyeenoo waa dadkii si uu bal maalan uu u imtixaano uu ikhtibaaro ayay noqon waxaa agtooda ku sugan ama qadab ay arrinkan ka cadhoodaan iyo ficil qabto oo markaa dee iyadna kollay wax keliyaa mu-aduu yahay waa nimankaasi looga hortagee aw yuxaribahum tanna waa lafdi kale oo bal min ataxriib haddii aan taa nidhaahno taxriibkuna haddii laba idhaah imaka dee xarabtu lasad oo kale waa lafdiga isticmaalaya waa libaaxi oo kale oo dee ayaan kaba cadhaysiiyey oo dee markaasay isaga kaba cabiraan dee inuu waxa weeye aduu taas oo yuxaribahum inuu dadkii cadho geliyo oo markuu waxaan ay ku sameeyeen kacbadii ay arkaan ay kuma sameeyeen iyagii ay nacaan oy u cadhoodaan kollay markaa shay keliya ayuunbay inoo wada tilmaamaysaa sharaxana waxaa iguma sugan qolooyinkiina markaa wax laga yaaba dabcadaydan inay taniisaan dhacday kuwiinu kaba dunaadaan yuxaribahum markuu qabanayay fa huwa bilxaa'i lmuhmala waalraa'i waalbaa'i lmuwaxada wa awaluhu maftuuxun macnaa xarafka ugu horeeya maftuux weeye taasaa ii taalla haddii ay xarafka ugu horeeyaa maftuux tahay saan aqriyaya maba aqrismayso yaxribahum baa markaa la odhan laakiin lafdigani waa min ataxriib see mufhimka qurdubiya kuba sugan bal waxa arkay shuraaxda qaarkoodoo nawowi hadalkiisa soo naqlinaya oo kasoo naqlinaya waa awaluhu madmuum waana nawowi inbay kitaabkiisa kasoo naqlinaya waana suurtagal baan leeyahy dee sida kalaa sawaaba ee nuskhadaydan in qaladka ku jiro dee mooyi nuskhooyinkiina haysataana inay la mid noqon waxaan iyagoo nawowi un kaba soo naqnaya sharaxan iyo halkan waa awaluhum madmuum halkan dabdigan waana sida dee kolley yuxaribahum inoo noqonaysa taxriib laftigaas cala ahli shaam adigu yuxazibahuna barhkood kuma dabdiyo waa dadkiisi uu xisbi iyo uu ururiyo xisbi ugaba yeelo iyaga ka hortaga xisbi uga yeelo dee markay ficilkoodan arkaan kolley macnuhu intaba laftigu waa wax keliya unbay inoo wada tilmaamayaan wuxuu la sugayay un dadku inay tan arkaan oo hadhow mawsimkii lagala noqdo iyadoo nimankaa aada loo nacsan yahay aadna loogu cadhaysan yahay dee haddii loo baahdana iyagii dee lala dagaalamo oo dagaal lagala hortago falamaa sadara naasu dadkii tii qaradkii xasil markay dadkii fuleen ee macnaa ujeeddadu mawsimkii laga laabmay ayuu qaala yidhi cabdullaahi bnu zubayr yaa ayuha nnaasu dadow ashiiruu calaya fi lkacbati bal ii ishaara xagga kacbada maxaan ka yeelaa oo dee kolley waa tan ilaahayba rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo dad oo dhankii dee ugu fahmo iyo caqli iyo garasho badnaa ah waxyina uba imanayay haddana ilaahay yidhi washaawirhum fi lamr isagoy taa tahay waa si loogu daydo oo ciddii aan isaga laba mid ahayna dee tan iyo madaxdii wixii sunno iyo dariiqo ay uba noqoto in waamruhum shuuraa baynahumna dadkii muslimiinta waa taa laba yidhi arrinkoodu waxay ka wada tashadaanoo waa dadkii dee madaxda ahaa dadkii ahlalfadl iyo macrifo iyo khibro cid lahaa bal inay umuuraha muhimkaa ee waaweyn ay kala tashadaan taasba wey bal iila taliya weeye ii ishaara a anquduhaa miyaan dumiyaa kacbadii oo uma abnii binaaha markaasaan dhisay inta dee imika wada dumiyo waa tasaan noqotay deeta dhiskeedii aan dhisayo dib baan u cusboonaysiyaa gebi ahaan aw amase uslixu waan hagaajiyaayo maa wahaa wixii daciifay ee minha iyada kaba mida bal laba arrimood buu dee leeyahay igala taliya maxaan yeelaa miyaan wada dumiyaa imakaan dib dhis cusub aan ku soo dhisaa mise meelaha dee yar ishaysta ee la dayn karana waan iska daayaa meelahan aada u jilacay ee aan dee waxa weeyaan sii jirahayna meelaha sunnaya daciifay maa wahamina ayaan hagaajiyaa taas buu idhi qaala bnu cabbaasin cabdullaahi bnu cabbaas baa wuxuu yidhi oo kollay dee ibnu cabbaas iyana markaa dee wakhtigii horena kollay markii malaa basre uu ka dhaadhacay ba intii cali noolaa waxaan filaya inuu madiine kuba soo noqday madiine muddo way joogeen laakiin iyaguna way ka soo baxeen oo maka ayay waqtiyada cabdullahi ibnu cabbaas iyo maxamed ibnu cali ibn ibn marka ibn alxanaf ma maxamed ibn alxanafiya maxamed ibn cali ibn abi aalib iyo na way joogeen waqtigaas weeye weli markaa malaa xidhiirhkooduna ibnu cabbaas iyo ibnu zubayr weli waqtigaasna ma xumaan waan filayaa dee waa intii baycadan dambadeed ayaa arrintoo yar adkaatay xidhiirhkoodu xumaadeen marka qaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi fainahu qad furiqa waxa la fayday la kashfiya ama la muujiyey lii aniga ra'yun ra'yi fiiha bal arrinkan aad nagala tashanayso ee kacbada ah waxaa lay muujiyey oo ii muuqda weeye ra'yi anaa kushifa oo buyina wey waxaa lay kashfiyey lay caddeeyo macnaha waxaan aniga aan arkaa buu leeyay oo ii muuqda ra'yi baa ii muuqda ra'yigiina waa kan oo maxay ah ara anigu waxaan qabaa ictiqaadna aan qabaa oon kula talinayaa an tuslixa inaad hagaajiso maa wahaa minhaa wixii ka daciifay kacbada waxaan intaasun dib loo tarmiim weeye dibu habayn iyo dibu hagaajinu aan la wada dumin oo watadaca aad ka tegtid iska daysood saa ku daysid beyta beyt waa kacbadii aslama annaasu calayhi dadka ay islaameen isagoo korkii isagoo san a beyt ay ahaayeen iyo sii ay u ahaa baydkee dadku ay markay islaameenna ay kuba islaameen aada sidiisii kuba dayso waa axjaaran dhagxaanna aad dayso dhagxaanta aanad bedelin aslama annaasu calayha aslama ay islaameen annaasu dadku calayha iyada korkeeda ujeedadu beydkan dee si dadku ay kuba soo gaadheen ee waqtigii ay islaameenba uu ahaa iyo dhagxaantii markaa uu kuba dhisnayd inaad tii kuba dayso waxaan meelahan dee uu ka dundumayo uun aada hagaajisid aslama annaasu calayha wabucitha calayha anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahayna iyo markaa axjaartani jirto dhiskani yahay lasoo diray inaad taa ku dayso ayaa aniga ii muuqata kollayna saa kutubtan ee ama maka taariikhdeeda iyo kaba hadasha barhkood ay dee kuba sugan waxyaalihii uu raaciye waxaa kaba mid ahaa waxaa aan dee kaba baqanayaa ma dhici kartaba dee waana sidii dhacdayba indee hadhow dabadaaba uu ruux kala yimaado ilaa may sii horaan kuba celinayaayo arrintuba ay taa noqoto waana arrin markii dambe dee haaruun rashiid ama mansuur ama mahdi mid ahaan uu doonay imaam maalik waa taladii uu sii yidhi may faraa kaba qaado arrinta waxay noqonuun malcabo iyo wax lagu ciyaaray boqorro u noqono kolbay dee waa kanoo had iyo goor marka nin yimaado ninka horreeyey meeshiisii yimaado wuxuu doonaa ahaartii hore iyo raadkiisii hore inuu tirtiro oo isagu ismuujiyo marka waxay noqon may amba maanbedelo tan oo kale iyo waayo haaruun baa doonayay ama markaa dee awowgii mansuur ama abihimad inuu habkii hore lagu celiyo si ibnu zubayr may wuxuu ihi malcabo ugamaye ha uga dhigin boqorrada markaa arrinta haymadii kacbadu ay lahaydba quluubtii dadka ay kaba baxdo mid kastaba markuu yimaado uu doono haddana inuu kii ka horreeyey wixii uu la yimi uu bedelo de waana sii ra'yi fiican oo laba qaato si lagu daayay bal haddaba taas buu yidhi faqaala ibnu zubayri ina zubayr baa wuxuu yidhi low kaana axadukum axadkiin hadduu yahay ixtaraqa baytuhu aqalkiisu miduu gubto bal aqalkiisii uu gaar u lahaa haddii uu gubtaba ma radiya muu raalli noqdeen xataa yujidahu ilaa uu cusboonaysiiyo min ajadahu yujiduhu yujadiduhuna way dhacday halkan xataa yujadidahu nusqooyinka qaarkood waana isla macne oo dee ajada iyo jadada waxa weeyaan macno keliyay leeyihin ilaa uu cusboonaysiiyo muu ku raalli noqdeen fa kayfa baytu rabbikum bal kol haddii ruux kastaaba aqalkiisu hadduu san oo kala noqdo ama uu gubto aanu yar kabkabeenuun ee uu dib u dhisi lahaa baydkii rabbigiin xaalkiisa suu noqonaya inaan hagaajino weeyoon dhisno marka wuxuu yidhi innii mustakhiirun rabbi innii anigu mustakhiirun waxaan weydiisanayaa saaroon ee khiirada iyo doorku uu kuma sugan yahay rabbi rabbigay ayaan baryayaa weydiisanayaa saaroon inuu iwaafajiyo alaaan saddex waa saddex cishaba ama saddex habeen uma caasimun intaa dabadeedna waxaan goosanayaa calaa amri oo dee wixii bal matalan markaa ii muuqda ayaan ku dhaqaaqayaayoo amarkayga ayaan dee goynayaa oon kuna soconayaa falamaa madda halaat saddexdii habeen iyo dee saddexoodii cisho markay tagtay ayuu ajmaca ra'yahu calaa an yanqudaha ibnu zubayr kolay dadkiina la mubaayacoode ayuu ajmaca ra'yahu macnaa waa cazama weeye wuxuu goostay oo isagu dee go-aan iyo qaraar uu gaadhay calaa an yanqudaha inuu buriyo ajmaca in kolley waxa weeyaan fa ajmicuu amrakum wa shurakaakumna waata qur-aanka ujeedadu goosta weeyo arrinkiini bal dee taladiini bal marka haddii la yidhaha ajmaca ra'yahu iyo ajmaca calaa ra'yihi ujeedadu iyadoo ficilku mafcuul uu toosu qaato iyadoo iyo xarfu jar lagu gudbiyo labadaba waa laba luqoo jiro waa macno keliyo ajmaca amrahu iyo ajmaca calaa amrihi mid kastaaba waa cazama wamada weeye wuu goostay oo wixii ayuu kuba dhaqaaqo waa wax dee go-ano uu dabcnaa uu goostay weeyaano waa casmigii ama jamac oo thulaati waa tii dee tafriiqa didkeed ahaydoo waa ururintii iyo isugeyntiibay ahayd tani ajmaca amrahu macnaa waa arrinkiisii fa ajmicuu amrakum weeyaanoo ujeeddadu taladiina goosta oo dee ku dhaqaaqo bal markaa waxba aniga haydibdhiginina waxaa samaynaysaan sameeya basaan nebigaasi lahaa ama rasuulkaasi kulaa qoomkiisa faajmaca ra'yahu calaa an yanqudaha inuu buriyo fataxaamaahu nnaasu fataxaamaahu waxa iska ilaaliyey oo ka fogaaday waa beydkii annaasu dadkii ayaa dee ku dhici waayey in macnaa lagu dhaqaaqo oo la bilaabo dumitaankeeda dee isagii amarkii bixiye taxaama nnaas macnaa waa ijtanabuhu dadkii way ka dheeraadeen way iska ilaaliyeen maxay taa isagaba ilaaliyeen an yanzila waa makhaafata an yanzila weeye makhaafata an yanzila waa ka cabsi ay ka cabsanayaan inuu soo dego oo biawali nnaasi dadka ugu horeeyo yascadu fiihi ay yascadu caleyhi beydkan dusha uga baxaya amru min asamaa in cadaab xagga samada kaga yimaadaan taasay kama baqanayeen waa sidee qurayshiba xataa iyadoo jaahiliye laguma sugan yahay rasuulka ilaahayna markaa waa joogo qubayl albictha ayay ahayd markii iyadana daad gala iyo dee intay kacbadii iyadoo muddo dheer aan la taataabanay ku dhowaatay inay dunto marka ay degoosteen inay dhisaan dee waa lagu dhici waayey intii hore o dhan way kama baqanayeen ilaa nin iyagii kaba mid ahaa u dusha ugaba baxay oo yidhi ilaahay anagu fasaad uma jeedna xagaajin baan leenoo markuu dhagaxii ugu horreeya kasoo tuuray ayay dadkii waxbana ay ku dhici waayeen ayay dadkii ku dhiireen tan oo kalena waa taasoo dadkii waxay ka baqanayeen ba ruuxa ugu horreeya dusha ugaba baxa in ay cadaab kuba yimaado ciqaabi ay kuba timaado markaasaa laguma dhic waayey bal riwaayo mujaahidi oo kale iyo waa dadkii waqtiyada iyaguba markaas soo gaadhay oo kale iyo ayaa waxaa ilahay dee dadka in badan minay tegeen inay saddex habeeniya ku maqnaayo iyagayin bal cadaab yimaado magaalada waa laga fogaaday oo waa laga tegay waa cabsi laga cabsanayo in dee beydka ay ilaahay la taataabtay uu waxa weeyaan wax kuba yimaadaan biawal amr mase xataa saciidahu rajulun markii lagu dhici waayey ayaa nin fuulay fa alqaa minhu xijaarata dhagax buu kaba soo tuuray nin baa fuulay oo markaasuu dhagax ka soo tuuray falamaa lam yarahu nnaasu dadkii marka aanay arag ninkii aanay arag asaabahu isagu asiibay shay un shay ayay tataabacu iska daba tegeenoo isku raacraaceen oo adigu halkii baa lagu dhiiraday xataa dee ibnu zubayriya baa dadkii dusha uga baxayba ahaa tataabacu macnaha waa dee dumintii bay iskaga daba tegeenoo isku raacraaceen lafdigan tataabacuna sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu leeyahay oo dee uu soo naqlaya nusqooyinka culimada intooda badan iyo ama hortame nusqooyinkii bilaadooda waana kolley shaam iyo waqtiyada bilaadii bari nusqadii taalay ee ama nusqooyinkii dee laga qoray cabdulafir marka alfaris cabdulkafaar alfarisi nusqadiisii baan filaya taas baa usushooda uguma badnayd esan baa kuba wada yimi maqaaribada kolley riwaayo kale iyo nusqooyin kala lahaa intooda badnayd waa riwaayadoode laakiin nin bay halkan uu kaba soo naqliyey inuu ku dabdiyey ama riwaayadiisa ahayd muslimu kuba warinaya tataayacu oo halkaa ba'da uun ya laga dhigo aniga nuskhadaydan kolley dee waa akhdaaday madbaciga ahayd ee kutubtaba iskaga badan in waxa ii taala can abi baxrin tataabacu hoba u baa taala laakiin waxaa ka dambaysa bilmuhanaati oo dee meeshii ba'dan dhibicdii kale ayuunbaa khad ahaan u dhacday ee waa tataayacu ee tataabacu maaha marka labada tataabacu iyo tataayacu xagga luqada waa isku mide laakiin inta badan markay tataayuc isticmaalayaan waa sharkaa loo isticmaalaa wixii shar ee dee laysku raacraace layskaga daba tago taas baa adigu markaa inta badan loo isticmaalaa dee halkana shar iyo waxaa may ahaynba waa tataayac haddii laba idhaa tataayacu almuhim arrinkii baa la bilaabay fa naqaduuhu way buriyeen way dumiyeen beydkii xataa balaguu bihi ilaa alarda ilaa ay dhulkii la simeen oo dhul beydkii oo dhan baa la dumiyey ilaa dhulkii lala simay fajacala wuxuu yeelay ibnu zubayri ina zubayr acmidatan halkii dee intii beydku ahaa kacbadu ahayd buu tiirar ka taagay fasatara calayha sutuura kollayna san bay kuba dabdiyeen walow dee ulaaiguna uu halkan noqon lahaaba malaa nusqooyinkay sidan uba badnayd oo iyadoo dee rubaac laga dhiga lashadown satara macnaa daahyo ama sutuur buu siaa uu ku asturay xataa irtafaca binaahu ilaa dhiskiisu sare u kacayo ujeedadu markii dee dhulkii lalaba simay kacbadna waa kacbadii uun dadkii iyaday uba tukanayaan waxaa lasoo naqliyaa ibnu cabaas inuu yidhi haddii aad dee taa laba timi dadkii ha kaba dhigin bilaa qibla ujeeddadu wax dee u muuqdo oo ay eegtaan u sameeba adugu tirar buu intii kuba taagay ayuu waxna lagu soo daday waxbaa lagu soo asturay weeyaan oo dee tiirarkiiba maxdimahay waxbaa lagu soo wareejiyey adugu oo lagu asturay ama sutuur baa laguba asturay tiibaa dadkuna u jeedsanayeen maxalkiibay tilmaamaysay beydka iyo kacbaday dee markaa calaamadani ama waxaan uu dhisay ay markaa ay tilmaamaysayba waxaana kolley ay maqsuudka kaba dhigan culimmadu waa dee taa aan sheegnayo inay dadkii musalliinta ay iyadii uba jeestaan ayaama halka oy gartaan meeshii mowdicii kacbada sutuurtaasna baaqi bay ahayd ilaa dhiskii uu sare u kacayo dadkii markaa ay noqonayeen kuwa arkaa dhiskii bal taas be xataa irtafaca binaahu ilaa beytka dhiskiisii uu kor noqday wa qaala ibnu zubayr cabdullaahi ibnu zubayr baa wuxuu yidhi kolley dee wowdu mutlaqujamci weeye oo iminka markii dhisku saro kacay ayaabaa haddii aan eegna cadafkan iyo tan dee la odhan karaa waa markaa dambuu yidhi markii hore inuu hadalkan yidhaaho ee dadka la tashanayana waaba uba baahnaay laakiin wowdu kol haddaanay ama tartiib faa'iidaynahayn ee waa waxyaalihii isaga ku xambaaray inuu beydka dib uba dhiso waa xadiidkan uu caaisho kaba maqlayoo dee waxaanay ahayd un markaa hore uu dadkana laba tashanaya arrinkan uu goostayna ayuu kolley sheegaye bal ibnu zubayr baa wuxuu yidhi innii samictu caaishata taquulu bal caaishaan maqlay xalay ku qowlayso ina anabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi lowlaa ana annaasa dadku haddaanay jirin dadku xadiidun cahduhum inuu ku cusub yahay ama ku dhow yahay cahdigooda iyo zamankoodu bikufrin gaalnimo taas walxaal laysa cindii agtaydana aanu ahaanin min anafaqati nafaqo xaggeediyo waa wixii nafaqo dee kolley jihaad iyo umuuro kale ayaa nafaqaadkii uu rasuulka ilaahay soo gelayay uu ubahayay nafaqo xaggeedna maa yuqawi calaa binaayi wixii igu xoogeynayaba dhiskiisa lakuntu jawaabtii lowlaadu waa lakuntudan markaa jumladan walaysa cindii min annafaqa waaban iska xaalaynaynaa jumlo ictiraadana way noqonaysaa ama muctarido ahoo ee lowlaada iyo jawaabteedii soo kala dhex gashay inay hadalku si isugu xidhnaa lowlaa ana annaasa xadiidun cahduhum bikufrin waana alfaadihii aynu casharkii xalay kuba soo aragnay lakuntu adkhaltu fiihi min alxijri intana waa ictiraado ee arrin kale iyo sabab kalena rasuulka ilaahay waa tilmaamayoo markaas waxa weeye bal haddii arrinkani dee fadxu makaba uu ahaa saandu sabab adigu bal mare ee waxay tahay ama dee waqti dambaba kolley howlihiina ay badnaayeen iyo nafaqaad uma badnaa wax dee nafaqo iyadii laguba khaas yeelaa dhici karta rasuulka ilaahayna markaa aan gacanta oo dhiska loo khaas yeelaan gacantiisa kuma sugnayn lowlaa ana annaasa dadku haddaanay jirin bal weeye ana annaasa xadiidun cahdun bikufrin taasi mawjuudun wax jirta aanu ahayn de waa imaka walxaal laysa cindii agtaydana aanay kuba sugnaanin min annafaqati maa yuqawi wax xoogaynayo calaa binaa'i dhiskiisa waa beytka dhiskiisa lakuntu waxaan ahaan lahaa adkhaltu mid geliya fiihi ay fi lbeyti min alxijri waa xijrigan waa xijri ismaaciil halkan laba idhaa hamsa adrucin shan diraac ayaan ka soo gelin lahaaba oon ku soo dari lahaa wala jacaltu laha waxaan u yeeli lahaa baaban albaab yadkhulu nnaasu minhu dadku ay kaba soo galaan oo waa albaabkeeda horeba iyo wa baaban albaab kale a markaa soo kordhilaa un yakhrujuuna minhu ay kaba baxaan oo markaa dee tasaaxum badani marka kadin laga soo gelaya mid kale laga baxayo kolley tasaaxum badan iyo cidhiidhi badan oo laysku yidhaa laysku cidhiyaana may may dhacdeen oo dee dadkii kadin bay ka soo gelayaan dadkii gees bay wada socdaan hadhowna kadin kale ay ka baxayaan dad iska hor imanayo oo meeshaa kooban isku cidhiidhiyaya markaa may dhacdeen haddaba sidaasaan yeeli lahaa baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal in kolley la adkhaltu fiihi min alxijri khamsa adrucin lafdigu waa inoo yaalaa waxaa kaloo aynu sooba aragnay kolley oo dee ama alfaadihiiba yimi wasidtu fiihaa sittata adrucin min alxijri waa iyadana casharkii xalayto waaba meelihii uguba dambeeyey kolleyna in toddobada mala way soo aroortay ama wax ku dhow toddoba oo kale waxaana xafid ibnu xajar oo kale fatxulbaari riwaayadan cadaan hayno isagoo egay riwaayaadka kale inay kaba badan yihiin ee waa lix ama toddoba gaadhsiisan yihiin animala yar tacadudeen taas oo kale ayuu dee shanta oo kale iyuu riwaayo shaada ah kaba dhigaay oo kale aljaanib kalena waa ti aan lahayn cadadku dee mafhuum saas waxba maba laha oo ziyaadada ayuunbaaba xukumkii yeelanaysa oo taasi iyadu waa mido markaa xijriguna imika wuu ka badan yahay lix diraac ama toddoba diraac inta uu yahay uu kaba badan yahay waxaa meesha inooguba sugan ama shan ha la yidhaaha ama lix ama toddoba ha laba yidhaahe xijriga oo dhammi iyo intan jidaarka yari kusoo markaa lagu soo yar wareejiyey beydka ka wada mid maaha kacbadii ka wada mid maaha laakiin waa qeyb kaba mid ah waa ayaa adigu kacbadii kaba mida oo asaaskii ma wada gaadhsiisan intaa xijrigu yahay markaa riwaayaadka qaarkood baa waxay kuba yimaadeen xijriga ayaan soo gelin lahaayo waa riwaayaadka mudlaqiina kuwan qeydka ee lixda diraaciya ayuun baan kuba xambaaraynaaye xijriga oo dhammi horta beydkii ka mid maaha waa say riwaayaadkan markaan isu wada geysano ta mutlaqaana tii muqayadkayd aan ku xambaarno aynu iskuba qaydno ay markaa inoo soo baxaysaa bal taa wey xagga lafdiga mar waxaan soo aragnay sittata adrucin imikana khamsa adrucin ayaa meeshii wuxuna waa dee tamiiska adruc buu labadaba ahaa waxaana uu halkan jirto waa laba luqo ileeyo lafdigan diraaca say dee acdaa badanoo kuwan insaankiiba malayiin diraac luqada marka la eego waana la ta'niifiyaa lana tadkiiriyaa ujeedada luqada carbeed diraaca mudakar ahaanna waa loo isticmaalaa lafdi ahaan weeye inay wax xaqiiqiya maahe mu'anataanna waa loo isticmaalaa marka haddii la yidhaaho imika khamsa adrucinna waa iyadoo ta'niifkii la egay waana tamashuurka ah haddii la yidhaho sittata adrucna waa dee mudakarnimadii iyadoo la eegay oo taas la eego waayo lafdigan yudakar waa yuanasa sa acdaa badan oo insaanka acdaadisa qayb badani ay tahayba labaduba ay ku wada yimaadaan bal markaa waxaan leenahay midna laxni ma aha sita haddii la yidhaho sittata adruciyo sita adrucin haddii la yidhaaho ee waxay arrintaas ictibaarkaas ayaa jiro labada ictibaar ayuunbay yeelanayaan labada ictibaar bay yeelanayaan xadiidkan buu sheegay qaala wuxuu yidhi waa ibnu zubayr baa weli hadalkii wata fa ana anugu alyowma maanta ajidu ma unfiqu waxaan ku bixiyo beydka ku dhiso waan hayaa oo arrinkii nafaqadii halkaasee rasuulka ilaahay marka aan u hayn meeshii ma taalo sababkaasi uu kaba baxay walasta akhaafu nnaasa rasuulka ilaahay hadduu dadka dhowrayay inay waxa weeyaanuun intana waa kanoo lowlaa ana annaasa xadiisun cahdun bikufrin inay fidnoobaan oo dadka qaarkood ay fidnoobaan baa rasuulka ilaahay mafsadadaas si aanay meeshii ugaba dhalan maslaxadan weynee ah asaaskii nebi ibraahim kacbadii in dib loogu wada celiyo dib loogu wada dhiso mafsadadaa meesha kaba imankaysa ayuu u daayay rasuulka ilaahay tiina kama baqanayo buu leeyahay oo maanta dadkii kama baqanayo saa daraaddeed waan dhisayaayo fa banaa calayhi lbinaa beydkii iyo halkiisiibuu dhiskan ayuu kuba dhisay wa kaana wuxuu a duululkacbati kacbada dherarkeedu amaaniya casharata diraacan sideed iyo toban diraac buu ahaa waa waqtigii hore iyo waqtigaas intaanu dumin ayaa wuxuu gaadhsiisnaa sideed iyo toban diraac oo la arko inuu markii hore intaas ay kaba yarayde qurayshi markaa ay dhistay qubayl albictha ayay waxoogaa kuba darto markaa hore sagaal diraac kamuu badnayn baa la yidhaha ilaa sagaalkan kale quraysh baa kordhisay qubayl albictha oo dherarkiisu intaasuu ahaa falama zaada fiihi markuu ziyaadiyo dee xijrigii qayb ka mida uu ku soo daray ee beydkii uu ka ballaadhay intii hore uu kaba ballaadhay ayuu istaqsarahu ay caddahu qasiiran wuxuu ku tiriyey oo u arkay ibnu zubayr inuu jidaarku markaa gaaban yahay sideed iyo toban dirac dee beydkii waa yar fiday uu yar ballaadhay intii hore uu ka ballaadhay markaasaa wuxuu u arkay inaanu bal maalan dherarkiisana ay tahay inuu kordhiyo oo uu dherer gaaban yahay markaa sideed iyo tobankii dirac taas buu arkay istaqsarahu macnaa uu ay caddahu qasiira baan leenahay wuxuu ku tiriyey inuu gaaban yahay wuxuu arkay inuu gaaban yahay saa daraaddeed isna uu mudan yahay in xaggii dhererkiina la kordhiyo kol haddii markaa xaggii kale cardigii ay korodhay fazaada fii duuli beydka dherarkiisiina wuxuu ku siyaadiyey cashra adrucin waa halkii aan sheegaynay markaa waa tan egla fiitaaniif cashra adrucin toban dirac buu xagga dherarkiina uu kuba daray wa jacala lahu beydkii wuxuu yeelay baabayni laba albaab buu u yeelay axaduhumaa midkood yudkhalu minhu waa sii rasuulka ilaahay sii tilmaamay waa laga soo gelayo waa baabkii hore caadiga ahaa buu ahaa walaakharu ka kalena yukhraju minhu waa laga baxayay ka kale waliban halkan dee inuu wax bedelay albaabkii hore inooguma sugna laakiin dee riwaayaadka iyo dee sida dee markaa taariikh ahaan inooguma suganna albaabku waa kanoo uu dheeraa dee xalina waan soo aragnay waana inoo dambaysaayo iminkana waa san waaqicee jirto albaabkan kacbadu dhulka lama sidna aad buu uga sarreeyaa taasna hoos buu uba dhigay oo dhulkii ayuu la simay waana riwaayaadkana way inooguba iman dhulkiibuu laba simay marka kadinka kalena kadin xagga galbeed ee albaabka un kuba toosan uu kaba saariya muqaabilkiisa ayuu ahaayo isaguna dhulka waa laba sinaa bal markaa taqyiirkii biyadka yimi saddex xaaluu noqday mid waa albaabkiisii oo dhulkii lala simo midna waa xaggii xijriga oo waxuu kuba daro ilaa intaa lixdaa dirac uu kuba soo daray midna waa dherarkan uu ilaa toban dirac sare u qaaday intaasbaa taqyiirkaas ayaa yimi xagga dhagxaanta waxaa dee kolley kutubtan dee kolley marka la eego halkan axaadiista iyo shuraaxdoodii meesha way aad bay ugaba hadlaan khaasatan kuwooda waasica kutubtii taariikhdana ama saa dee dabaqaadka ibnu saacid iyo keyrkiina iyo kutubtii kale taariikhdii kolley iyaguna umuurahan aad bay usoo naqliyaan kutub dhan baa jirto kolley taariikhda makoode imaka majmuucana ay ka madbuuc tahay sida dee markaa kaa asraqi oo kale iyo taariikhu maka iyo faakihikiisa iyo waxaweya faasikiisa oo mujalado dhowr ah iyo waxyaalo yaryar iyo kolley aywada madbuuciyino iyaguna barhkooda saaniidooda ay wax ku wariyaan kuwana waa cahdigaa aad bay uguba dhawaayeen qarnigii saddexaad iyo raggooda ama qarnigii labaad iyo bal markaa kuwaasna kolley umuurahan way soo naqliyaan oo waxyaalaha soo arooray waxaa kala mid ah dhagxaantii inuu kala saarayo wixii uu arkay inaanay aada u burburinoo ay dhiskii dib u gelayaan waa celiyo dhiskiibuu kuba daray wuxuu arkay inaanay faa'iido lahayn ama dee oo dhiskii aanay waxba kaba tarayn oon leegu celin karahayna waxaad soo aroortayba inta god looga qoday kacbada dhexdeeda intii halkii lagu aasay oo uu halkaa kuba aasay taas waa wixii aan u suubanahayn dhismo bal arrintu taas bay ahayd ee sanadii afar iyo lixdankii waa ta aan nidhi kolley rabiic iyo meelahaas bay ahaydba wixii arrimahani dhaceen ha saddex iyo lixankii akhirkii dee xaraa dhacday afari markaa ilaa mawsimkiina waa la sugay sanada xajkii adigu shan iyo lixankii hijirada ayay umuuruhu taab noqdeen oo kacbadii uu dhiskeedii taab noqday dee markaasna mudduu kolley isagu u ahaaba dee amiirba uu ahaa dee baycadaas oo shan iyo lixdankii ilaa saddex iyo toddobaatanka bishii ugu dambeysay dulxija laga soo gaadhayay waaba dee muddadaas oo lix sannadood halkaa marka male afar iyo lixdan kamid toddoba sannadood baa noqonaysaa afar iyo lixdankiina haddaan tirino waayo waa madax ilaa iyo saddexan dambe oo tobaneeyo sannadood waana taan yii cabdimelik baa la wareegay taladii markaas shaam iyo masarna intii aabihii joogayba waa la wareegay laakiin dabadeedna ciraaqiya bay kaba qabsadeenoo walaalkii muuscabna laguma dilo isagaaba dee cabdimelik xaggaa tegaybo xaggaasna waa laga soo koobaybo dhulkaa badankiisii ugu dambaynna waa tii markaas dee xajaaj uu usoo markaa diray halkan oo uu yimi oo sannadaa saddexiyo toddobaatankio dulxijo ayay ahayd waayo xajka iyagu umay soo bixin laakiin dadka dabadda waaba isagaa joogay xajaaj baa joogay ayaa la dilay marka intaa sidan bay kacbadu u dhisnayd laba taataaban ee saa dambe uu kuba dhise weliba rasuulkii ilaahay dee tilmaantiisiiya taa ahayd ayay kuba dhisnayd intaas bay taa ahayd markii la dilay maxaa dhacay waa tan falamaa qutila bnu zubayri waa noorta aan leenahay waa saddexiyo toddobaatankii hijirada bishii ugu dambeysay dulxijo ayaa ibnu zubayr la dilay xajaaj ayaa kataba alxajaaju xajaaj uu qoray ilaa cabdilmalik ibni marwaan cabdilmalik ibni marwaan yukhbiruhu bidalika isagoo arrinkan uba sheegaya oo dee kacbadii iyo sii dee bal taqyiirka kuba yimi kolley dee taa guud ahaan way ka warhayeenba wa yukhbiruhu laakiin waxaa kaluu u sheegay oo ugu warramayay markaa waraaqda u qoray ana bna zubayri cabdullaahi bni zubayr qad wadaca inuu dhigay albinaa'a dhiska calaa usin aasaas nadara ilayhi ay arkeen oo alcuduulu dadkii cuduusha ahaa ee min ahli makata reer maka kaba mid ahaa ay arkeen taas buu waxa weeye ayuu u sheegay waxa weeyahayd arrinku markii dee inay rasuulkii ilaahayna xadiidkana waa ku socday ee la qoday jaanibkaas oo muddo la qodayo la dheeraaday intii hore hore looma helinabaa ugu dambayn la gaadhay asaas baa la gaadhay xijriga dhexdiisa ahaa asaaskiina dee dhagxaan buu noqday dee aada u waaweynayd oo aada mooddo inay isna dhex gashanayd saas oo riwaayaadka qaarkood ay kuba timista dee kursaha geel oo kale ah barhkood baaba dee inay taa aada bay ugaba waaweynaayeen laakiin waxay ahaayeen dhagxaan asaas ah isku xidhan marka wax lagu qabto bir iyo waxyaalaha catalada iyo waxay odhanayeen dee kuma jejebinayaan ay kuba qabtaan dhinac dhinaca kale beydka ayaa dhaqdhaqaaqayay macnaa asaas isku wada xidhan wuu daayey ayaa muu daayey ilaa dadkii wujuuhdii iyo ashraaftii dadkana waa u yeedhay cada bn abi rabax iyobaa raggii ee iyaguba joogay ka mid ahaa ee arkay dadkii adigu bal maka reer maka ee cuduusha ahaa ashraaftoodii iyo wajahadoodii ayaa muu daayey si loo arko markaasaa la wada arkay asaaskaas waana asaaskii nebi ibraahim marka isku wada xidhanoo marka gees haddii la dhaqdhaqaajiyo dhammaan beydka asaaskiisa oo dhan ayaaba dhaqaaqaya de markaasna weli lama dhisinba asaaska dhinaca asaaska uu marka horeba ku sugnaa waa dhinacii aan asaaska waxa weeyaan markii hore uu kordhiyey asaaskii markii la qoday arrinkii buu deetee xajaaj gaadhsiiyey cabdimelik oo uu yidhi wuxuu ku dhisay beydka asaas baa la gaadhay asaaskaasna dadkii cuduushayna waa la wada joogaayo wajahadii iyo beledka ayaa jooga dadkii cuduushaaye reer maka ay arkeen ayuu ku bineeyey taas buu yidhi ra'yigiisuu doonaya maxaa laga yeelayaa fa kataba ilayhi cabdilmelik cabdilmelik baa waraaq u soo qoray oo yidhi innaa inagu lasnaa ma nihin min taldiiqi bni zubayri waa ceebayn ina zubayr wasakhayntiisa iyo waxa weeyaan dhooqayntiisa fii shayin wax aan kaga suganay ma jirto taldiiq haddii la yidhaha la dakahu ana shaygii buu wax murmuriyey ama wasakheeyey baabay noqon wuxuu uga jeedaana ficilkiisan uu sameeyey inuu ku ceebeeyuu leeya waxani waaba dee shay xunoo uu laba yimi oo uu ku xumeeyey ku wasakheeyey kacbadiiyo san uu yimi marka anigu waxa caynkaasa wax aan kaga suganay maba jirto ayuu yidhi ama maa zaada fii duli de waxay hadduu ta badaayo ta kalena inuu daayo dherarkan uu ziyaadiyo xagga sare faaqirahu sidaa ku daa oo ujeeddada ha ku soo celinin sideed iyo tobankii diraac dherarka sidaa kuma daa wa amaa maa zaada wixii uu ziyaadiyey min alxijri xijriga xaggiisa waana taa la arkay cuduushii reer marka ay arkeen ayaamuu daayey asaaskaas faruddahu ilaa binaa'ihi dhiskiisii dib uguba celin wasuda awd albaaba albaaba albaabka aladii fataxu albaabka uu furay taa awd buu ihi fanaqadahu dib buu u dumiyey ma haddee kacbadii oo dhan ee waa dhinacyada wa acaadahu ilaa binaa'i dhiskiisii oo dib ugu celiyo adigu markaa dee waxa uu qabtay waxay ahayd albaabkii bay sare u qaadeen haddana waa mid oo heerkan bay gaadhsiiyeen kolle waa sidiisii oo dib looma bedbedelin waxyaalaha tarmiimiya inuu yimaadeen mooyaane albaabkii xagga dambena way awdeen ama xajaaj gidaarkii waa gidaarkan xijriga kaasna dib baa loo soo celiyay amaa inta kale iyadu seedii ahayd oo lama taaban waa intaas wax kaba qabtay waxaana dee la yidhaahdo beryihii dambe wixii tarmiimaad u baahanayay inahaasunbayn dhinacyadii kale sidooduba iskaba ahaayeene tarmiimaad iyo waxyaalihii kole xaafid ibnu xajaran raximah allahu tacaala ee markuu meelahan marayey uu meelahan qabanayay kolley xaj oo kale iyo halkan waa sideed boqol iyo labaiyo labaatankii hijirada ayay ahayd haddana dee waxaad moodaa ziyaadaad buu ahayd oo shan iyo labaatankii waxyaalaad arkaysa ee wuxuu soo waday bal wixii bal matalan intaa dabadeed tarmiimaada iyo meelihii ay wax ka yarsi noqdeen ee laga hagaajiyey iyo isagoo yidhaha inta badan waa jidaarkaa shaamiga ah iyo waxaan miisaabka taxsiinaad ahayn rukaam lagu soo kordhiyey kacbada gudaheeda iyo miisaabka iyo waxyaalaha waxyaalaha dhinacyada kale waa taxsiinaadun ee waxyaalaha inta badan ay wax kuga yimaadeen oo u baahnaa waa dhinacyadaasay ahaayeenba kolleyna bal waqtiyadiisiiyo intii ka horreysayba si fiican buu dee kolley waa oo aada ayuu wixii ama laga qabtay ama taas iyo kolkol waxyaalihii yimi iyo de adigu umuuro badan buu sheekhu raximah llahu tacaala fatxulbaari meelahan waana aad bay mufiid u tahay kolley xataa qisadan dagaaladaas iyo umuurahan iyo kacbada iyo waqtiyadiisii marka ay joogeen wararkii imanaya kolkol dee si salaadiintii dee reer masar iyo markaa kaba talinaysayba waxyaalihii ay sameeyeen bal adigu umuuro badan buu insha allah adigu kolley mufiidaan leeyahay oo dee waan idin ishaaraya fanaqada waacaadahu ilaa binaayi dhiskii buu dib ugu celiyey adigu bal markaa sii bay arrintu ahaatay waanataan sheegayna waktigii cabaasiyiintii haarun rashiid barhkood mahdi bay idhahdeen barhkoodna mansuur bay idhahdeen adku axad khulafadaa reer bani cabaas kaa mid ahaa baa imaam malik arrinkan laba soo qaaday in dhiskaa hore dib loogu celiyo dhiskii ibnu zubayr hadalkaa aynu soo sheegnay xikmadda ay kuba sugnayd ayuu yidhi oo ha uga dhigin beydkan malcabo dadkaa boqoradoo kalba midka mid yimaado idhaamaye aniguna sidanaan samaynaya oo markaa haybadii beydku ay dadka qulubtooda ku lahaynba meesha ay kaba baxday sidaa ku daayada siib isaguna kuma daayay tiina tarmiimaadka iyo waxaa mooye si loo bedelay may jirin ee waana taa xijrigu imanka qayb kaba mid ay beydkii kaba mid tahay dawaafku aanu kuba ansaxayna ay tahay in dee laga wareego bal markaa taas وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عضاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بل ابن جريج أيا وحليه هي وحن مقلي عبد الله بن عبيد بن عمير قال له هرا أمينا سأرق وأبي بين سأرك جرنا سأمر عبيد بن عمير وقاص أهل مكة مواعيد كرير مكو تابع وين أه ابن عمر يوم مجلس كودتك كو عدي فريسن تريبا كل كل عبد الله بن عبيد نوى نثقة كل إيه لكن كتاب كينا أبينا إن كل كل رواية كأبيه وأبيه بركود حكمه مقلن عايشنا بركود سمع سما سجانة وتابعية لو حلينا ونثقة حديث كانوا كريه كله مسلم وحكى لها inkan kale weliid ibnu cada kaba dambeeyaana waa saas oo kale isna xadiidkan oo keliya ayuu muslim kuba leeyahay waa labada nin xaaris ibna cabdillaahi ibn abi rabiicata waa nin reer bani makhsuum ahaa oo cabdillahi ibn abi rabiicahan abi rabiicahan baaba ama kolkol waxaaba yidhahan waaba dee waa cayaash ibn abi rabiico cayaash baa kaba maqan saxaabi macruuf oo cayaash ibn abi rabiico rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi si iyo niman kaloo ay ilmadeera ahaayeen oo xidhxidhnaayo oo dadkii musadafiinta ahaa qunuudkiisa uguba ducaynayay اللهم نجي الوليد من الوليد وسلامة بن هشام وعياش بن أبي الربيع عياش كنا أبو جهل بحق ويك ولا لهاين سلمان أبو جهل ولا لا بأهاين بل قلوين كاس وليدنا خالد ولالك ويوضد مركا مستضعفين مركا دم إلهي سوى بدباديي وان إساقنا تابعية ابن زبيرنا كلبو بصرة إيا لوكاس uu tawaliyeyba muddo u hayay markii dambe walaalkii baa bedelay muscab ibnu subayr qubac bay ku naanaysi jireenoo malaa waa naanays u baxdayno waa weel ama bikiyaal la yaqaanayoo malaa taas ahaabay magaciisa ay yidhaaheen mooye isaga iyo dee malaa waxbuu ku lahaayo waa basre markaa uu joogay waa xaaris ibnu cabdillahi ibn abi rabiica waa nin adigu reer bay muqsamaan leenahay kolley bal taasba weeye isaguna kitaabka xadiidkana waa leeyahay waa taabici raggan ka weyn oo isagu waa taabici weynba weeye xadiid dambe oo aakhirka kitaabka ku iman doonana isna kitaabka uu ku leeyahay daba isagay ka warinayaan xaariskan qaala markaa labadooda wax isla dheer kolley xaaris bay kaba warinayeen qaala cabdullaahi ibnu cubayd baa wuxuu yihi wafada alxaaris ibnu cabdillaahi xaaris ibnu cabdillaahi ibnu abi rabiicata ayaa wafdi ahaan wuxuu ugu tegay calaa cabdilmalik ibni marwan fii khilaafatihi cabdilmalik ibni marwan waqtigii khilaafadiisii faqaala cabdilmaliki cabdilmalik baa wuxuu yihi ma adunnu u malayn maayo abaa khubaybin waa kunyadii uu lahaa dee cabdullaahi ibni zubayr abu khubayb taasoo yacni ibnu zubayr wuxuu u jeedaa ina zubayr eh samica inuu maqlay min caaishata caaisha uu kaba maqlay maa kaana yascumu wixii uu sheeganaya annahu samicahu minha xadiidkan buu leeyahy u malayn maayo bee buu ka sheegaya maa hadalkiisu yahay waxa uu sheegtay inuu caaisho ka maqlay inuu ka maqlay u malayn maayo waa arrintan xadiidkan ku tacalluqsan beydka iyo xijriga iyo rasuulka ilaahay inuu doonay in waxa weeyaan uu saa kuba dhisay laakiin dee mafsadada uu kaba baqday uu u daayey taas u malayn maayo qaala alxaarisu xaaris baa wuxuu yihi bala may waaba jirtaa oo kolley uu ka maqlayoo ana samictuhu mina anaaba xadiidkaa caaisho ka maqlay oo xaaris baa ku yidhi cabdilmalik ibnu marwan qaala wuxuu yihi markaa cabdilmalik samictahaa taquulu maada macnaha maxaad maqashay taquulu iyadoo le maada macnaha kolley waa cibaarada samictahaa taquulu maada ay maada samictahaa taquulu arinku taabuu noqonaya maxaad maqashay iyaday caaisha leedahay qaala wuxuu yihi qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ina qowmakii tolkaa caaishuu la hadlayaa rasuulka ilaahay waa quraysh istaqsaruu min bunyaani lbeyt istaqsaruu sintiyataadus xaliga soo sheegnay imaka dalab ma faa'iidaynayso macnaha waa iqtasaruune way gaabsadeen oo beytka dhiskiisii oo dee may taam yeelin intii uu ahaa waktigaa hore kumay wada dhisin markay dib uba dhiseen ee qayb bay kaba soo kaceen oy ka soo gaabsadeen arrinkana waa ta aan xalay soo sheegno ah nafaqadii ay ugu talagaleen ay u arkayeen inay xalaal tahay fiican tahay beydka waxaan xalaal ahayn iyo inaan gelinin ba yidhaaheen ayaaba dee waxooda kala kaba badnaa malaa xoolahay haysteenoo ayaa u gaadhi weydo markaasay qaybtan xijrigaa ka soo kaceen walowlaa xadaahatu cahdihim waa qoomkaaga iyadu lama hadlayaa ahdigoodii iyo zabankoodu dhowida uu ku dhow yahay ama uu kuba cusub yahay bishirki gaalnimo iyo jaahiliya taasi mawjuudatun wey mid jirta haddaanay ahayn jawaabtina waa tan acadtu waan celin lahaa waayo xadaahatu cahdimu waa mubtada khabarkiina waa xadfan yahay dee sidii halkan macruufka markaa tanna waa jawaabtii lowlaad acadtu waan celin lahaaba maa tarakuu minhu wixii ay kaba tegeen oo dib baan beydka u kordhin lahaayo intii ay ka tegeen baan kusoo dari lahaa fain badaa caaishuu la hadlayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh xaaris baana kaba warinaya hadduu u muuqdo u daahiro badaa liqowmikii tolkaa oo dee hamza meeshii ma jirto badaa lahu fi lamri bada'an waa dee wax waa u muuqday weeyaan hore uguba muuqan hadday u muuqato liqowmikii tolkaa min bacdi aniga dabaday an yabnuuhu beytka inay dhisaan fahalumii kaalay oo caaishuu leeyahy bal kaalay liuriyaki si aan kuu tuso maa tarakuu minhu wixii ay kaba tegeen oo intii dee xijriga kaba mid ahayd ay ka tegeen baa rasuulka ilaahay tusay markaasuu yihi halumi kolley ficilkan dee halumana ama waxa weeye laba luquu kuba yimaadaa luqo waa luqadii kolley reer xijaaziyo oo iyagoo ay u isticmaalayeen ficilkan in aan la bedbedelin damaa'iri aanay raacin ee mufradkii mudakar iyo musanaba musane iyo jamciin siiqo keliya loo wada isticmaamo halumba uun lama yidhaaho kolley waa luqadii reer xijaasba waalqaa'iliina liikhwaanihim halumma ilayna qur-aanka halumu imika ma aha waa halumma waa lafdigii ifraadka ahaa uun iyadoo xaaladaa keliya oo lama isticmaalo luqada labaadna reer najdi baa kuba hadli jiray oo ficilkay tasriifin jireen damaa'irtii kala dunayd baa la xidhiidri jirtay kolley waana luqada iminka xadiidku kuba yimi oo imika dee luqada aanshe hore ee reer xijaas hadday tahay fahalumma liuriyaki maa tarakun bay ahaan layd ee imika waa tan ya-dii mu'anasada ee mukhaadabada oo la xidhiidhay halumi hadday laba tahayna haluma hadday jamac yihiin mudakarana halumu oo bal markaa taasna waa luqa labaad oo jirto luqaadkii carbeed kaba mid ah luqada hore anay kaba dhigaan taa lafdiga keliya uun loo isticmaalayan damaa'irta lala xidhiidhinayn ta tan kale ka fasaaxada badan waana ta qur-aanku kuba yimi fahalumii liuriyaki si aan kuu tuso maa tarakuu minhu fa araaha uu tusay rasuulka ilaahay qariiban min sabcati dirac markaa lixdii aynu soo marnay wey toddoba dirac wax kuba dhow waa taa riwaayadaa horena ayaama shuduudba kuba tiriyeen taa cadda aynu sooba aragneen markaa wuxuu yihi muslim hada xadiidu cabdillaahi bni cubaydin jadada laba nin baa xadiidka wada warinayay cabdullaahi ibnu cubayd ibnu cumayr iyo waliid ibnu cadaa labadooduba xaaris ibnu cabdillahi ibnu abi rabiica ay kaba warinayaan haddaba cabdullaahi ibnu cubayd laftigiisu kaasuuha wazaada calayhi alwaliid ibnu cadaa intaa waa la wadaagsadee laakiin alwaliid ibnu cadaain wuxuu ziyaadiyey uu isaga qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam waxaa kaluu rasuulka ilaahay yidhi wala jacaltu laha waxaan u yeeli lahaa kacbada baabayni laba albaab oo mawduucayni fi lardi dhulka ku dhegsan weeye aan dee sarrayn sankani u sarreeyo oo kale waa say carabi qurayshimee kuba dhistay nebi ibraahim suu ku dhisayna maha albaabkan saa u sarreeya laakiin beydkiisi aan loo taataaban waxyaalaha kolba siyaasad isbedeshay aanay noqon haddana hala bedelo ayaa saa lagu daaya saa dee taladaa uu imaam maalik bixiyeyba baabayni mawduucayni fi lardi sharqiyan wa qarbiyan mid xagga bari ah iyo mid xagga galbeedka sharqigu waa kii hore uun waa albaabkan iyo kaa dee mid muqaabilkiisa wahal tadriina caaishuu la hadlayaa rasuulka ilaahay waana siyaadada weliid ibnu cadaa miyaad garanaysaa lima kaana qowmukii tolkaa waxay u ahaadeen rafacuu kuwa kor yeelay oo sare u qaadeen baabaha albaabkeeda albaabkeeda waxay saa uga dhigeen naysalaan baa lagu fuulayey waana san dee imakaba ay tahay miyaad garanaysaa qaalat caaisha waxay tidhi qultu laa may baan idhi qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh tacazusan wa iska sarraysiin iyo dee isjibrin weeye anlaa yadkhulaha inaanu gelin ilaa man araaduu ku ay doonaan mooye waxay taa u yeeleen ee dadkii way soo wada xajayaan waa la wada imanaya ee marka haddii albaabkeedu uu furan yahay oo dhulka uu ku sugan yahay nin kastaaba waa geli ee waxaa dee salaambaa lagu fuulayaa nin iyagu ay doonayaan mooye cod kale si aanay u gelin ayay taa u yeeleenoo maxay yeeli jireen fa kaana rajulu ninku wuxuu ahaa idaa huwa araada hadduu doono an yadkhulahaa kacbada inuu galo yadacuuna horta weydayn jireen yartaqi ha soo fuuleen xataa idaa kaada markuu dhowaado an yadkhula inuu galo ayay dafacuhu halkaa kasoo tuuri jireenoo fasaqada sidaasay qabla alisraab samayn jireen taasay u yeeleen oo nin iyagu raalli ka yihin mooye nin kale inaanu gelin taasay waxaan u sameeyeen xataa idaa kaada an yadkhula kolley sheekhu dee kolleyna waa umuum de waxaynu aadna uguma baahanay inaan dee ilmaamna uba yeelano halkan imaamka ayaa wuxuu inagu baraarujinayaa nusqooyinkii oo dhan sanaa dhacday buu leeyahay wuxuu uga jeedaa xataa idaa kaada an an yadkhula ficilkan mudaaric dee kaada sakaano oo kale un weeye kaada iyo casa iyo laakiin waxay kaga duwan yihiin afcaashii kaana ayaa laba mid ahayd waxay kaga duwan yihin waa dee ism iyo khabar bay qaadanayaane khabarkooda ficil mudaaric haaliban noqda oo iyaga wax kale ma noqdo khabar kale de waa la arkay iyadoo waxa weeyaan ismi caadiga uu qaatay si kaana un laakiin waa naadirkaasi khabarku wuxuu noqdaa ficil mudaaric haddaba markaa muxuu leeyahy saan baa timi oo waxaana ay kaada iyo casaa ku kala duwan yihin casaana waxa badan in ficilka mudaarice khabarkeeda dhacaya ay ka horeyso taas facasa allahu an yaatiya bilfatxi waata qur-aankaba kaadana maxaa aada u badan ficilkan mudaarica khabarkeeda dhacaya ani inaanay kama horeyn saa ibnu maaliga kaada alamru fiihi cuksa qad cuksa oo amarka waa labadooda waa isu cagsay ujeedada casaana ficilka mudaaric waa sii kaana uun laakiin waxa weeyaan ficilka mudaarica khabarkeeda dhacaya an baa ka horeysa haaliban haddii la arkana way jirtaaye waa yar tahay in isagoon an lahayn uu yimaado casaa kaadana ficilkan mudaaricee dee iyada khabarkeeda dhacaya ani lama socoto haaliban waana naadir ama way yar tahay iyadoo ani la socoto waa sida halkan inoo taalo wamaa kaaduu yafcaluuna qur-aankaba yakaadu zayto ayudiu takaadu tamayazu qur-aankaba dhammaan wuxubaaba dhacay ani may raacin weeye halkan markaa waa luqad yar oo xataa idaa kaada an yadkhula macnaa luqadii badnayd maxay ahayd xataa idaa kaada yadkhulu intaa la yidhaaho markuu ku dhowaaday inuu galo laakiin sheekhu wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala isagoo faa'iidadee taa way nooguma faa'iideynaya arrinkanna waaba iskaba wahiya luqatun fasiixa maaha haba yaraatee luqa shaada ama naadir ee waa luqa fasiixa iyaduba waa laga fasaaxo badnaado unba ee asharka ayuunba ah in dee arrintan aanay jirin waana faa'iida dee naxwi ah oo taasi halkan nooguma sugan xataa idaa kaada an yadkhula dafacuhu fasaqad qaala cabdilmalik lilxaaris cabdilmalik baa xaaris ku yidhi waa eeg markuu arrinkan u sheegay dee wuxuu islaaha malaa arrinkan muu odhan dee wuxuu taa oo malaa dee ninkole wuxuu been ugu ugu malaynayay dee ma garanayna laakiin wuxuu islaaha malaa been buu sheegayaaye waxaan inuu saa sameeyo buu doonayay loona sheega da asaas in meeshii la gaadhay oo laguma dhisay oo xataa xajaaj baa usoo sheegay si uu arrintaa ugu baraarujiyo wax maaha ibnu zubayr kaba yimi oo dadkii cudushahay reer maka ay arkeen be markii uu ninkani u sheegay xaaris ayaa wuxuu ihi aanta samictahaa taquulu haada ma adigaa maqlay caaisha iyadoo saa ku qowlaysaa qaala wuxuu nacam haa anaa maqlay ibnu zubayr kabaan maqlin caaishaan kaba maqlay qaala wuxu uhi fanakata wuxuu dhulka ku turturquu saa ugu mudmuday ama ugu gugujiyay saacatan saacad muddo bicasahu waa ruux haddee markuu fikirayo mahmuumka yahay kolley waa wuxuu sameeyaba wixii gacantiisa ku sugnaabuu saa dhulkii ugu yar dhufdhuftay uma qaala wuxuu yidhi wadidtu waxaan ku tamaniyey waa markuu ogaaday xadiidkan rasuulka ilaahay inuu yidhi annii taraktuhu wamaa taxamala dee waqti aanuu de tiina dib uguma celin inaan iskaga daayo oon ka tago isaga iyo wamaa taxamala wixii uu dusha u ritay inaan sidii ku daayo ayaan kuma tamaniyey taas buu yidhi وxdثna محمد بن cمر بن جبلة qال xdثna أbو cاaصم xا وxdثna cبد بن حمyد qال أخبرna cبدالرزاق كلاaهma عن بن جurيج بhda الإسناaد مثل xdيث بن بكر وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغير بكر بن بكر السهمي وتابع أتباع تابعين تربيه قدام بيي وأنا الثقة يدو قادن والأوغو يري بابو اسكبدي دي لكن كتاب كان حديثي سآد وقبير وبحديث كان حدثنا حاتم بن أبي صغير ناسنا وأن أتباع تابعين تكمدا ودبقدي كور ريسون سوى حديث مجموعة يعني توبن بقعدنا دورة ودبيو لي سوى مكا دي نغصة الرئيسين لكن dambeeya can abi khazaca isaga hore inuu soo aragnay ana cabdilmalik ibni marwaan baynamaa huwa yaduufu uu dawaafaya bilbeyti id qaala wuxuu yidhi isagoo beytkii dawaafaya malaa waftigiisuna halkaasaa ugu yimaa suurtagala waayo xaarisun baa laba hadlayo markana laba socda ee inuu laba goor ku celiyay in arrintii marna shaam ugu tagu saa kusoo yidhi haddana uu markan kale kuba yidhi isagoo taa hore waa kan inuu hadalkiisii aqbalee rumaysa inoo taalo kolle kuma xambaarayne malaa dee wafdigiisiibaaba meelahan mar uu yimi ahaaye qaatal allah bn zubayri isaguna uu la socdaa allaha lacnado ina zubayr ama allaha dilay xayu meeloo yakdibu calaa ummi lmu'miniin ummulmu'miniin buu been kaba sheegaya ama ku been abuuranaya oo yaquulu wuxuu leeyahay kale maadigan laga cabiray waa xaaladii hore xikaayadeed laakiin dee wixii waa maadi mudaaric maadi meeshii mudaarican laga cabiraan jeedaa waa maadi maxalkiya samictuha wuxuu leeyahay uu yidhi samictuha caaishaan maqlay taquulu xaalay ku qowlayso qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yaa caaishatu lowlaa xidithaanu qowmiki bilkufri haddaan intaasi wax jiro ahayn xidithaanna waa bacnaa dhowidooda ay gaalnimo oo dhowaan ay soo islaameen lanaqadtu lbeyta beytka waan dumin lahaa xataa asiida fiihi min alxijri ilaa aan ku siyaadiyo isaga xijriga wax kaba mida mid waa tabciid wadna taan soo marray bal taqriiban min sabcati adric haba laba idhaa ilaa aan xijriga wax kaba mida kuba siyaadiyo faina qowmaka faina qowmaki tolkaa qasaruu fi lbinaa ay iqtasaruu fi lbinaa way gaabsadeen oo dhinihii bidhiskii oo dee qayb bay kaba soo kaceen faqaala alxaaris ibnu cabdillaahi bni abi rabiicata laa taqul hada saa ha odhanin oo been buu ka sheegay uma almu'miniin ha odhan yaa amiira almu'miniina فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا هذا أنيقا مقلي أم المؤمنين أو حديث كالشيغيسة قال مركا وحول عبد الملك low kuntu haddaanay samictuhu mid maqlay qabla an hadiimahu xadiidka ee cid kale aan ka maqlo sad adigoo kale oo caaisha aydee ay cay caddaatay inay caaisha xadiidkan rasuulka ilaahay kaba warisay intaanan dumin la taragtuhu beytka waan kaga tegi lahaa oo waxaan ku dayn lahaa calaa maa bana bnu zubayri ina zubayr sidii uu kuba dhisay ayaan kuba dayn lahaa halkan wuxuu sharaxay uguba sugan waxaa xadiidka kuba sugan alintisaaru lmadlub waa ninkii dee markaa mu'miniintaba khaliifadii ama amiira almu'miniin kamuuda waa kan kamu aamusin ee waa kan ruuxii uu weliba dee laha lacnadayeba ama qaatala allahu laha been kuba sheegayay isagoo daafacaya yidhi taa haba odhan oo qiimadiisii iyo xantiisii buu celiyayo alintisaar lilmadluum iyo ruux dee laba xaman iyo xantii oo dee waxa weeyaan haddii waxa weeyaan la celiyo oo la diida iyo ruuxii bal matalan saadiq ah ee runta sheegaya haddii insaan kaleba been kuba sheegayo been buu sheegayaa in looba rumeeyo taas iyo wal waxyaalahaasa bal inoogaba sugan buu leeyahay xadiidka welina baabkan yari wuxuu kaba mid yahay in axaadiistii baabkaa hore shuraaxda muslim sida qurdubi kale mufhimkiisa iyo qolooyin kala duwan iyagu baab may dhigan nuskhada naawowi bay inoogaba taallaa ee baabba may dhigan waayo waa axaadiistii baabkii hore uun ayay kuwani kaba mid yihiin waaba kuwan حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعص بن أبي الشعثاي عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بان ويديي عن الجدر جدر هو حجرقة وحجرقة انت حجرقة حجرقة أيام ويديي من البيت هو ده جدار كان يرى لسان حجرقة أيام ويديي وحن كل ما بيتك أما كعبده انت كوامي تاي qaala wuxuu nacamhaa laakiin axaadiistii hore iyo riwaayadkii hore waxaan kusoo ogaanay inuu dee qayb kaba mida ay tahay dhammaan jadrigu waayo waa ilaa dhowr iyo toban dirac bay leey dee intani oo lix iyo toddobay aad bay ugaba badan tahay ee waa qayb uune inaani ka wada mid ahayn haa buu idhi qultu waxaan ihi falima lam yudkhiluuhu fi lbeyti maxay quraysh ama dee dadkii hore dhisay ay beytka ugu dari waayeen intan oo ay dee kala duu kaba mid yahay qaala wuxuu idhi ina qowmakii tolka qasarat bihim nafaqa nafaqadii baa la gaabatay oo waxaa yaraatay nafaqadii ay ugu talagaleen beytka inay kuba dhisaan walowlaa ana qowmaki haddaanay jirin qowmka xadiisun caadun fi ljaahiliya fidu bimacnaa bi weeyo ama biljaahiliya faakhafu oo markaan ka cabsanaya an tunkiru quluubahum haddaan beydkii taataabto in quluubtooda ay inkirto ay qoonsadaan taa aan kaba cabsanaya taasi haddaanay jirin lanadartu waxaan eegi lahaa oon kuma fikiri lahaa an udkhila inaan geliyo aljadra waa xijriga ama waa in badan oo kaba mida filbeyti beytka aan kuba daro waan ulsiqa inaan dhejiyo baabahu albaabkiisan sarreeya bilardi ee laakiin waa arinkaas iyo waxaas inay mafsada kaba timaado dee waa natiga kolle xadiidka iyo fawaa'idiisa jaanibkaas iyo markay masaalix istacaarudo ama maslaxiya mafsada istacaarudo sida loo kale dee xadiidkan inoo tilmaamaya wixii mafsadadii in la daafacaya ama sidii kolba kii ahamsanaa ee mudnaanta lahaa la horreysiinayo bal taas baad kolle xadiidkana dee adiladiisiibuu kaba mid ahaa xalaytaan taas soo aragnay ya waxbaan ka tegey jamiil waa saxay qoltu waxaan idhi famaa sha'nu baabihi murtafican maxaa waa run maxaa albaabkiisan sarreeya xaaladiisu tahay famaa sha'nu baabihi maxaa albaabkiisa shaanigiisu iyo murtafican xaaliya mid sarreeya qaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay facala daalika arrinkaa waxaa sameeyey qowmukii liyudkhiluu si ay u geliyaan man shaau wayamnacu man shaau sadarka dhaman kaba tegay ciddii ay doonaanna ay u soo geliyaan cid ay doonaanna ay ugu diidaan waan intii aynu soo marray dee waxay taa xadiidkii hore aan kuba soo marray markaasuu yihi walowlaa ana qowmaki xadiidun cadum fi ljaahiliya faakhafu an tunkira quluubahum wanadartu an yudkhila aljadra fi lbeyti waan ulsiqa baabu bilardi waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cubaydullahi يعني بن ز... ابن موسى والعبسي قال حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر مركع الجدر إيا الحجر وإسلام الأون رواية هراء الجدر بن هينيتنا وحديث كريا وندرق دي سي الروايات كيسي الحج الحجر وساق الحديث markaa eeg markii horeba ashcahu waa inoogu sugnaa iyo aswadiyo laakiin waqtiga hore ashcath waxaa kaba warinaya abulaxwas salaam ibnu sulaym imikana halkiisii waxaa yimi shaybaan annaxwi ayaa ashcath kaba warinaya faacilka saaqa markaa muxuu noqonayaa shaybaan buu noqonayaa wasaaqa uu kaxeeyey shaybaan alxadiida xadiidkii bimacnaa xadiida abilaxwas xadiidkii imakaan kaba soo baxnay lafdigii ama matnigii abilaxwas xadiidkiisa ahaa macnihii isagoo leh waqaala fiihi waxaanu yidhi waa intii ay ku kala dunaayeen buu sheegayaa faqultu waxaan idhi caaisha markaa leh famaa sha'nu baabihi murtafican laa yuscadu ilayhi ilaa bisulamin marka horeba famaa sha'nu baabihi murtafican way nooguma sugnayde jumladan baa soo korodhay riwaayada markaa waxay ku sugantahay shaybaan laa yuscadu aan la korahayno ilayhi ila albaabi ilaa bisulamin salaam in la dhigto mooye si kaleba aan lagu fuuli karahayn taas wey waqaala waxaanu yidhi markaa maaha inay jawaabtii tan tahay ee waa inihii ay labada lafti ama mati ay ku kala dunaayeen halkaa fa akhaafu an tunkira quluubahum iyada tani waa ziyaado uun ziyaadadkii hore aan kuba sugnayn halkii fa akhaafu an tunkira quluubahumna maxaa halkan kuba sugnayd waa lafdi la macnaahunoo waqaala wuxuu yidhi halkan walowlaa ana qowmaki xadiidun cadum fi ljaahiliyati marka lanadarta makhaafata an tanfira quluubahum oo dee markaa anigoo ka cabsanaya dee markaa waxaan gelin lahaa taa weeye malaha jumladu way ka dambaynaysaa markaasi ay cillo ugu noqoto iyadoon kaba cabsanayo marka haddaani taasi jirin dee anigoo kaba cabsanayo weeye an tanfira qulubum qulubtooda inay dido taas aanan kaba baqanayn dee waxaan saasaan yeeli lahaa baabulxaji can ilcaajisi lizamana kolley hadallo kale inaga yar qaatay allah subxaana wa tacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha